wargeyska caanka ah ee the times ee ka soo baxa dalka britain ayaa daabacay warbixin baaritaan ah oo wargeysku uu ku sheegay in arday soomaaliyeed oo dhigata jaamacadaha ugu caansan britain ay u safreen soomaaliya si ay ugu biiraan ururka al-shabaab hase yeeshee qaar ka tirsan ardayda soomaalida ah ee jaamacadaha iyo jaaliyadda ayaa eedeyntaasi iska fogeeyey kuna tilmaamay buunbuulin uu wargeysku sawir khaldan uga bixinayo soomaalida dalka britain degan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey cabdilcasiis xuseen cabdilcasiis sida haddaba uu soo warinayo wargeyska the times ee ka soo baxa magaalada london dhallinyaro daadooda u dhexayso siddeed iyo toban jir ilaa shan iyo labaatan jir oo wax ka baranayay jaamacadaha london school of economics kings college iyo imperial college ayaa ku biiray kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya wargeysku wuxuu sheegay in dhallinyaradaasi ay ku jirto gabadh afar iyo labaatan jir ah oo cilmiga dawooyinka ka baranaysay jaamacadda bariga magaalada london mid ka mid a dhallinyaradaasi oo shan iyo labaatan jir ah kana qalinjabiyey jaamacadda london school of economics ayaa sannadkii hore u k ka tegey wuxuuna u sheegay waalidkii iyo xaaskiisa oo wakhtigaasi uur lahayd inuu u safrayo dubay oo wargeyska the khaliij times sidii saxafi ahaan ula shaqayn doono ninkaasi ayaan dib ugu soo noqon dalka u k wargeyska the times wuxuu sheegay in ninkaasi uu mar dambe xaaskiisa taleefon magaalada muqdisho uga soo diray isagoo u sheegay inaannu dib u arki doonin siduu u malaynayo isagoo ka codsaday gabadha yar ee u dhashay inay xanaanayso wargeysku inkastoo uusan soo gudbin magacyada iyo sawirrada dhallinyaradaasi haddana wuxuu sheegay inay wakhtiyo kala gaara baxeen qoraalka wargeyska the times waxaa si weyn uga hor timid oo u qaadacday raxmo axmed oo ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda kingston ee magaalada london raxmo waxay madax u tahay ururka ardayda soomaalida ee britain wallahi waxaa waaye waa waxaan ay sheegayaan oo dhan waa khalad wax jira ma ahan meesha probagando weyna ka socota ajendada ay leeyihiinna siba times magazineka la dhaho way caddahay muddo ka horeyna cadaystaan articalkan laftirkiisa ugu horeeya ay soomaali ahaan ku attaakaraynayaan ma ahan wiigagan ugu dambeeya dhan series of coverage ay waxay ku sameynayeen soomaalida annaga arday ahaan toos a ula fadhiisanay timeska naftirkooda markuu damca inuu naga wareysto xaaladda ardayda iyo soomaalida say yihiin waxyaala badan waa isku qabsanay arrinta al-shabaab iyo waxaasna waan kala hadalnay waana ku niri waxaan wax jira ma ahan annagiyo ardaydii ah annagiyo dhalinyaradii ah haddaa umalaynaysaan haddaa rabtid inaad sawir siisid shacabka britain ku nool oo ah inay halis annaga u nahay iyaga oo u baahan yihiin inay naga cabsadaan waa go-aan adiga gaaraysid laakiin haddaa annaga toos noo wareysanaysid oo noo weydiinaysid looma baahna inaad panicsid ka gelisid because ma jiraan maxay ahayd meelo aan isugu imaano oo nalooga sheekayo al-shabaab annagaa muslin ah annagaa dhalinyaro ah annagaana qurbaha joogna annagaana dhahayna al-shabaab xiriir mala lihin annaga uma nihin maxay ahayd cadow uma nihin waddankan cadowna uma nihin waddankeena ciidamada amniga ee britain ayaa iyagu rumaysan in muslimiin u dhashay dalka britain oo ka qaybgelaya tababaro iyo dagaalo dibadda ka socda gaar ahaan waddamada soomaaliya iyo yemen ay halis weyn oo dhinaca ammaanka ku yihiin britain marka ay soo noqdaan ridwaan xaaji cabdiweli waa saxafi iyo arday jaamacadeed oo london deggan ridwaan wuxuu ii sheegay in ardayda soomaalidu ay wax la qabaan ardayda muslimiinta ee u k ku nool oo qaarkood bartilmaameed noqon kara lana duufsan karo waa arrin naxdinteeda leh marka laga hadlayo arday soomaaliyeed oo wax ku dhex barta arday ka badan oo dalkan u dhashay in maaragtay tuunka noocaana ay warbaahinta ay soo bandhigaan ama gaar ahaan jaraa'idka the times haddii dhinac laga eego dabcan waa khatar xoogan oo ah in xataa dadkii mujtamacaadkii lagu dhex noolaa iyo ardaydii wax lala baranaya ay noo arkaan dad dhibaato dalkii ku wada ama qaraxyo geysan kara ama ka soo horjeeda ammaanka guud ee dalkan laakiin haddana marka dhinaca kale laga eego shaki kuma jiro in soomaalidu ay wax la qabaan guud ahaan ummadaha muslimiinta ee dalkan ku nool ama bakistan ama bangaladesh ama yemeniyiinta ama guud ahaan dadka islaamka laakiin waxaa laga yaabaa in dad fara badan sida aada sheegtay oo soomaali ama arday ay u nuglaan karaan inay ku qancaan afkaartan ama al-shabaab ama kooxaha argagixisada oo kale ah laakiin dadka soomaalida waxaad moodaa in aan aada arrimaha noocan oo kalea loogu aqoonin marka tirada ardayda oo aada u kordhaysa soomaalida oo jaamacadaha ah shaki kuma jira inay jiri karaan arday ku qanci kara fikradahan qalafsan ee extremismka loo yaqaana laakiin weli wax caddayna runtii ma muuqato oo jaraa'idku uu soo bandhigay waana midda keeni karta shakiga ah haddii soomaali waxaan ay ku dhex jiraan maxaa loo soo bandhigi waayo laakiin raaxme axmed oo iyadu madaxa waa ururka ardayda soomaalida ee u k waxay ku doodaysaa in ardayda iyo ururadooduba ay si weyn uga soo horjeedaan ficilada isqarxinta ee kooxaha al-shabaabka la midka ahi ay fuliyaan raxmo waxay qeexday in haddii ardayda laga dhex helo kuwa shabaabka raacsan in ay iyagu dagaalka ugu horreeya ku qaadi doonaan haddii ay noqoto inay al-shabaab oo dhan inay far yar xitaa kuleeyihiin jaamacadaha ku yaala london far yar hadday xitaa kuleeyihiin ama hadal meel ay hadalkooda la awoodo in la gaarsiiyo hadday noqo jirto dadka ugu horeeya oo bilaabaya inay la dagaalamaan waa dhan ardaydeena sababta aan saas u leeyahay oo inaan la dagaalami doono waxa waaye hadda waxaan confident ku nahay inaysan jirin jaamacadaha waxaa laga qabtaa qodbooyin jaamacadaha waxaa laga qabtaa kulan jaamacadaha badanaa dhalinyarada soomaalida way isku imaataan societies aan leenahay boqol waxaa laga wada hadlaa qodbooyinka xitaa oo islaamika ah waa meel walba xitaa waxaa laga dhahaa waxaana isqarxintan iyo waxaana dhan waa xaaraam laba qof arday oo dhalinyaro ay shakigaas ku jiri karto oo jaamacad dhigta ma jiro hadduu qof shakigaas gelayo waa qof xitaa messajkaas aysa soo gaarin inkastoo dhallinyaro fara badan oo qurbaha ku nool ay shabaab ku biireen haddana sida uu wargeyska the times qorayo dhallinyarada u k ka tegey waxaa ku jirta gabadh afar iyo labaatan jir ah oo culunta dawooyinka ka baranaysay jaamacadda bariga magaalada london raxme axmed oo jaamacadda kingston ee london dhigata waxay ii sheegtay in warkaasi uu saamayn gaara gabdhaha ku yeelan doono in dadka laga rabo in lagaga nixiyo calaamadda islaamika oo ka muuqata calaamadaas markii lagaga nixiyo waxa waaye waxaa la gelinayaa heer ee horumarka ay ka samaysan lahaayeen jaamacaddooda markay wax bartaan shaqo ku raadin lahaayeen waxaasoo dhan ay ka hor istaagaysaa marka waxa resultka uu noqon karaa marka in ay dareemaan gabdhihii dhalinyarada ahaa oo diintooda haystay in ay maxay nolosha ku adkaanayso qorbo inay joogaan mid ka mid a haddaba jaamacadaha uu wargeysku sheegay in dhallinyaradaasi ay dhigan jireen ee kings college waxaa ka soo qalin jabiyey cumar faaruuq cabdulmudalib oo lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu qarxiyo diyaaradda maraykanka u soo socotay shan iyo labaatankii bishii disembar tan iyo wixii dhacdadaasi ka dambeeyey waxaa la adkeeyey oo la kordhiyey baaritaanka dadka ka kala goosha goroommada diyaaradaha ee caalamiga ah cabdulaahi nuur cusmaan oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda soomaalida ee galbeedka magaalada london ayaa ii sheegay in arrinta wargeyskan uu qoray ay dhaawac gaarsiin doonto soomaalida iyagu socdaala dabcan aada iyo aad ayuu dhaawac u gaarsiin karaa arrinta tani minaha ama ha jirto mama yaanin jirin sida xaaladda soomaaliya ka jirta culeyska ka jirana inta uu jiro ilaa xal ma aan loo helin manaha arrimahaas waa arrimo suuragal noqon karaa sometimes mararka qaarkoodna way way adag tahay in la caddeeyo hase ahaatee arrinta tani waxay sii kordhinaysaa dabcan culeyskii saarnaa ummadda soomaaliyeed waxayna keeni karaysaa in ay ay indho gaar ah lagu fiiriyo khaasatan hay-adaha amniga qof kasta oo soomaaliya oo safraya siiba haddii qofka u qof dhalinyaro ah oo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waxaa kaloo ayadana khatar hadda meesha ku jirta marka hore dadka la sheegaya inay soomaaliya usafreen waxay ahayd rag laakiin hadda qoraalkan uu jawaanka qora wuxuu leeya waxaa ku jiro dumar taasoo ayadana macnaha culeyska kusii kordhin doonta xagga gabdhaha taasina marka waxay keeni doontaa ayadana gabdhaha qudhooda inuu culeyska dhankooda ka fuulo oo baaritaanka iyo su-aalaha la weydiinayo oo ayadana aysan welish ku koobnaanin oo ay dhanka gabdhaha qudhooda ay saameyn ku yeelan isku soo wada duub qoraalka wargeyska the times ee ardayda jaamacadaha ee soomaaliya u dagaalka tegey ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowaan britain ay ku dhawaaqday inay kor u qaaday heerka feejignaanta taasoo ka dambaysay cabsi laga qabo weerarar gargixisa ah oo ka dhana dalka britain taasina waxay ahayd warbixintii cabdilcasiis xuseen uu ka diyaariyey wargeyska caanka ah ee the times ee ka soo baxa dalka britain oo daabacay warbixin baaritaan oo wargeysku ku sheegay in arday soomaaliyeed oo dhigata jaamacadahaasi ay ku biireen ururka al-shabaab